munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday xarunta dowlada hoose ee fiisha gubeerna waxaa ka qayb galay maamulka cusub iyo maamulkii hore mas-uuliyiin ka socday dowlada iyo qeybaha bulshada gudoomiyihii hore gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho jenaraal xasan maxamed xuseen muungaabo oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in wax badan ay u qabsameen mudadii uu xilka hayay islamarkaana uu ka hirgeliyey muqdisho wadooyinkeeda nalalka cadceeda ku shaqeeya canshuur qaadista guryaha oo dhaqaalaha kasoo baxa uu tilmaamay in dibudhiska wadooyinka loo adeegsanayo bilicda magaalada muqdisho guri oo si sharci daraha loo kala haysta ayuu xusay inay ku wareejiyeen qoysaskii milkiyada u lahaa taa oo uu xusay in mashruuca hanti isku celinta ay qayb ka ahayd nadaafada muqdisho ee ammaanka kama uusan baaqsan inuu soo hadal qaado muungaab ayaa sheegay in xilka uu meerta yahay islamarkaana uu si rasmi ah maanta ugu wareejinayo gudoomiyaha cusub oo uu ku tilmaamay nin ay rafiiq yihiin uuna ka filayo in meesha ay hawsha kaga tageen inuu kasii wado mar uu ka hadlayay caqabadihii ka hor yimid isagoo dardaaran u jeedinayay gudoomiyaha cusub ayuu jenaraal muungaab sheegay in marka xilka lagu wareejinayay uu dalbaday in ciidamada booliska iyo nabad sugidda la hoos keena maamulkiisa hase ahaatee eeyan taa dhicin haddana uu sheegayo in haddii aan ciidanka la hoosgeynin gudoomiyaha cusub ay adag tahay in ammaanka wax laga qabto sidaas uga qabtaan xilka markaa la wareegayo waxaan cadeeyey in yani brioritiga koobaad aan sii doono arrimaha ammaanka ha yeeshee waxay ku xirneyd shardi ah in guddoomiyaha gobolka la siiyo awoodiisii oo ku lahaa ciidamada heer gobol oo la dabaqo sharciga la yidhaahdo low tony one ama public order low oo gobernatooraha uu yahay ninka amrayo ciidamada nabadgelyada heer gobol halkaas markaan joogo markaan waxaan rumaysanaa magaaladan labadii sane lasoo dhaafay in jawi nabadgelyo oo guud oo laysku hadlay kara ay ku sugneed haddii hal maalin iyo laba maalinna yani runtii yani muddo haddii la joogo falal argagixisa ay ka dhacaan waxaan rumaysanaa waxaa ka badnaa waxa ay ciidamadeena nabadgelyada ay ka hortegayeen ay hor istaagayeen ay baabi'inayeen haddii loo fiiriyo dhowr sano kahor xaalka magaaladan sidau ahayna yacni hore ayay u socotay dhinaca ammaanka laakiin markaan khudbadaydii maalinkaas aan ku laabto yacni waxaan idhi amniga waxbaa layga weydiinayaa laakiin markii lowtowani wan la dabaqo oo ciidamada doorkeena aan ku yeelano arrintaasi ma dhicin markaan waa ka cudur daarahaynaa waxaan rajaynaynaa bacdamaa guddoomiyaha cusubna la yidhi hadda amniga amniga amniga in asaga uu ku guulaysan doono in la hoos keeno ciidamada nabadgelyada heer gobol iyo maxaan ku dhihilaha heer degmo oo public order lowgii la dabaqo waxaan rumaysanahay haddii ay taas dhicin haddii ay taas dhicin inuu mar walba guddoomiyaha gobolka uu caqabad kala kulmi doono sugidda nabadgelyada magaalada sidoo kale gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf maxamed jimcaale oo xilka maanta la wareegay ayaa ballan qaaday wax kaqabashada xaalada amni darada magaalada muqdisho islamarkaana uu wada shaqayn la yeelan doono bulshada qeybaheeda kala duwan si ammaanka loo xaqiijiyo ayna la xisaabtan la yeelan doonaan gudoomiyeyaasha degmooyinka muqdisho
nabadgelyadu anugu waxaan rajaynayaa inaan qayb weyn ka qaato adigoo kaashanaayo taliyayaasha nabad sugidda booliiska iyo ciidamada qalabka sido iyo taliyaha dowladda hoose oo aan isleeyahay maaragtay ayaguna doorkooday leeyihiin annagoo kaashanayno ayaa waxaan qaadan doonaa doorka nooga aadan amniga sugidda amniga ee caasimada magaalada muqdisho ayaan qaadan doonaa si dhowna waxaan u wada shaqayn doonaa taliyaha booliiska ee qaybta guud ee gobolka banaadir iyo taliyaha nabad sugidda qaybta guud ee maaragtay gobolka banaadir iyo dhammaan ayaa shaqay arrinta dhululka oo cabasho badan ay ka taagan tahay ayuu gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada muqdisho xusay inayan ogolaan doonin in hantida maguurtada iyo midda gaarka layska xalaalaysto ayna sharciyo ka soo saari doonaan wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda ee munaasabada ka hadlay ayaa ammaanay waxqabadka gudoomiyihii hore isagoo si adag kaga hadlay xaalada ammaanka magaalada muqdisho waxa uu sheegay in inta qof kasta oo la tuhmo marka ay soo qabtaan ciidamada dowladda balse ay daba socdaan mas-uuliyiin dowladeed aanay markaasi waxba laga qaban karin nabadgelyada magaalada haddee dadku cadaalad darrada u ororanayaa oo wax ay gardaraan ay og yihiin xildhibaano wasiiro isku soo raacaan qofkay og yihiin booska inuu saa istaahilin ay guddoomiyaha u keeneen ay dhahaan qofkaan ha ka qaadin halka qaraabanaa ciddii ay ugu haysatee oo culmigay og yihiin in la soo xiray oo loo soo xiray amni darro taliyaha nabadsugudeeda loogu tago la yidhaahdo ninkaan iska soo daanay tolan iga soo fududay xaggee amnigu ka imaanaya waa ka war haystaan kuwa badan oo la sii daayaa maalinta dambe intay ku qarxeen ayagoo laleeyaha naloo soo sheega aniga waxay ila tahay amniga mas-uuliyadiisa waxay ka bilaabataa dadka waa inaan aaminaa hay-adeena waa inaan cadaaladda anagu aamina haddaanan anagu aaminin cadaaladdu ma imaan karto zaynab abuukar v o a muqdisho